الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد waxaan jecelahay intaanan hadalka bilaabay guddoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh inaan idinku salaamo salaamta islaamka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib anigoo ixtiraamaya xilka aad qaranka u haysaan iyo muhiimadda ay qaranka u leedahay isxog waraysiga hay-adaha dowladdu iyo xisaabtanka markii loo baahdo ayaan jeclay inaan warbixin kooban halka ka soo jeediyo oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee howlaha muggalaynu qaranka u hayno hadday tahay nabadgelyada hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay biyaha hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay waxyaalaha kale ee waxaweeye umuurta ama waxyaalaha bulshada loo hayo waxaan jecelahay inaan ugu horraysiiyo nabadgelyada waxay xukuumadda aan ka midkaay u qabatay iyo halkay marayso waxaanse ka horraysiinaya maadaamaynu nahay dad ku tiirsan mawaashiga xoolaha xaaladda roobka dalka iyo abaaraha waxaan jecelahay inaan ka xuso alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin rabab badan baa dalka ka da-ay inkastoo dalka qaybo ka midihi ay roobku ku yaryahay laakiinse marka la eegayo in badan oo ka mid ah gobollada gobolkan aynu joogna iyo wixii galbeed ka xiga roobab badan baa ka da-ay dhulka kale ee yanii guga hore uga daayay iyagana roobab fiican baa ka daayay oo dalka inta badankiisa camimay laakiinse waxaa jirto xusid mudan marka xagga xoolaha la eegayo daaqsin mid doog haysta iyo mid cunto haystaba waa jiraan balse xagga beeraha waxaa jirta warwar ay qabaan iyadoo roob da-ay gobollada galbeedka dalku oo uu roobku ku soo beegmay iyadoo roob laxaad lidaayay haddana uu ku soo beegmay xilli fatra ah oo roobkii xilligii la sugayey ee beeruhu ay bixi jireen aanu si dhammaystiran u diin kadibna markii beerihii ay qaadheen ama baaqdeen roob laxaad lidaayay iyadoon dadku u diyaargaroobin warwar baa ka jira weli roobkiisa wuu daaya ilaahayna waxaynu uga baryaynaa insha allahu tacala inuu ugu wado oo ay helaan wixii ay ka manaafacaadsan jireen xagga nabadgelyada waxaa xukuumaddu iyadoo ka duulaysaa baahida nabadgelyada dalku u qabo waxay kordhisay hadday tahay tirada iyo hadday tahay tayada ciidamada kala duwan ee nabadgelyada haya ka shaqeeya nabadgelyada ilahay baa subxana watacaala nabadgelyada haye afar dafcadood oo ciidanka booliiska ah ayaa laga soo saaray xeryaa kala duwan ee tababarada oo ay ka mid yihiin ciidamada gaarka u tababaran s b u-da loo yaqaano r r u-da kuwa loo yaqaano kuwa c t u-da loo yaqaano oo ah ciidamo gaar ugu tababaran inay wixii ay mushkilad leedahay argagixiso iyo wixii la halmaala ee anti security elements la yidhaahdo inay ka hortagaan saddex dafcadood oo milatary ah oo ay ka mid yihiin ciidamada gaarka u tababarayna la yidhahdo kamaandooga ayaa dalka loo tababaray oo loogu talagalay inay dhammaan darafyada iyo xuduudaha dalka gaari karaan waa tiro kooban laakiinse la tayeeyey si ay u gaari karaan koonayaasha dalka ugana qayb qaadan karaan wixii degdeg ku yimaada qaranka dabad iyo gudo sidoo kale hal dafcadoo ciidamada badda ah saddex doonyood oo wax la hagaajiyay qaar la soo iibiyeyba leh ee ayaa ciidamada badda loo iibiyey marka laga hadlayo waa wixii xisigee la taabanayay waxyaalahaas marka laga hadlayo xagga mooralka ciidanka ciidamada kala duwan waa og tihiin oo idinkuma cusba in mushaarka labanlaab loo kordhiyey maxaanse jecela inaan ka xuso maadaamaay labadii gole yihiin axle goli yihiin baarlamaanka ama wakiilada waxaan jecela inaan ka xuso wixii suurtagala inuu mooralkooda kor u qaado ciidanka sida looga qabtay wax sidoo kale toban kun oo askari oo min alifle ilaa jenaraal ah ayaa darajooyinka kala duwan la siiyey ee sidoo kale darajadoo keliya lama siin oo qallalan tobankaa kun askari min alifle ilaa jenaraal waxaa loo kordhiyey gunnadii gunno kala duwan oo ku qorshaysan darajaday hayaan sidoo kale lama dayicin dablihii ee dablihiina waa la xusay oo maadaamaanu dabluhu darajo ku kala hoosayn dablahana waa la xusay waa loo kordhiyey isagana mushaarka waa loo kordhiyey taasoo macnaheedu tahay sanadkan iyadoo lagu salaynayo darajada dabluhuna uu ka faa'iidaysanayo ayaa dhammaan ciidamada qarankee kala duwan ay gaadhay gunnooyin kor u qaada wixii ahaa ay heli jireen ee mushaahar ahaa ama ay ku noolaayeen waxaa xusid mudan in dembiyada guud ee dhaca ay hoos u dhaceen oo laga yaabaa dadka qaarkii inay maalin walba dembiga kuugu culusba adiga kuugu wey inuu qofku is idhaahdo hormalaa dembiyadu waabay bateen laakiinse sidaannu ku hayno ciidamada ammaanka kaga hayno ribootiska dembiyada guud ee dhaca dalka hoos bay u dhaceen marka la eegayo laba kun iyo saddex iyo tobanka iyo laba kun iyo labaiyo tobanka laysu barbardhigayo waxay ahaayeen in ku dhow labaatan kun siddeed iyo toban kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaal dembi halkay sanadkan ka marayeen iyadoo bishii sagaalaad lagu jiro toban kun ilaa labaiyo toban kun wax u dhexeeya dilalka laftooda hoos bay u dhaceen waa laga yaabaa sidaan hore u xusayey dhibaatada dhacda in qofku uu is yidhaahdo talow marba dhibta dhacdaa kuugu weyn dilalkuna hoos bay u dhaceen waxay ahaayeen sanadkii hore toddobaatan iyo toddoba dil baa dhacay laakiinse sanadka afartan eeyo ayay marayaan afartan ma gaadhaan waxaa u muuqata inay hoos u dhaceen marka loo qaybiyo bilaha bilaha joogin kastaan bilahaanu dhammaanin ilaahay wixii xun haynaga hayo marka loo qaybiyo waxaad mooddaa inay in badan hoos uga dhaceen oo midna ilaa boqol iyo dhowr iyo toddobaatan noqonayso bishii midna noqonayso ilaa laba boqol iyo soddon goobaha nabadgelyada iyo saldhigyada ama saldhigya ha noqdeen ama rugo booliis ha noqdaan ama kontarool ha noqdaan waxaan jeclay inaan carabka mariyo si xildhibaan waliba uga qiyaas qaato inay shaqadii qaranku xukuumaddu haysay ay si wacan u socoto maroodijex waxaa shaqaynaya koob iyo labaatan saldhig iyo labaatan rugood waxaan uga jeedaa maroodijex intii gobolka isku ahayd ee sharciyan laysku sharciyeeyey marka laga reebo marka lagu daro baan leeyahay gobolladii laga saaray sida gabilay iyo haw marka laysku wada daro maroodijex intii laysku odhan jiray koob iyo labaatan saldhig iyo labaatan rugood tog dheer oo sidaa iyana la mida lix iyo labaatan saldhig iyo shan iyo toban rugood awda sagaal saldhig exle koob iyo toban saldhig aymin iyo toddoba rugood saaxib sagaal saldhig iyo iyo saddex rugood sool shan saldhig iyo shan rugood sanaag afar iyo toban saldhig iyo shan rugood tootalku isku yahay toddobaatan iyo lix saldhig iyo shan iyo konton rugood marka rugaha lagu daro labiyo soddon control waxay noqonayaan siddeetan iyo laba rugood intaasoo dhan baa yacnii ciidamada nabadgelyadu ka howlgalaan si loo sugo nabadgelyada haddii aan nabadgelyada inaha kaga gudbo miisaaniyadda marka dhaqaalaha laga hadlayo waxaa laga qiyaasaa miisaaniyadda iyo kororka dhaqaale kor buu u kacay annagoo ka duulayna qorshihii shanta sano five years plankii ee xukuumaddu samaysay markii ay timi xukunka timi waxa aad dareemi karaysaa kororka dhaqaale afartan iyo lix milyan ilaa boqol iyo shan iyo labaatan milyan iyo dowladaha hoose oo u labanlaabmay xakamaynta waxaanu xoogga saaray xakamaynta musuq maasuqa iyo la dagaalanka lunsiga hantida qaranka iyadaanu howlgelinay hantidhawrahanta dhowrka oo ay yar tahay inta uu shaqeeyey qaabka uu shaqaynayay intii saddexdaas sannadood xukuumaddu jirtay horteed intuu shaqeeyey waxaana laga garan karayaa number of kiisaska ka dhacay hargeysa gabiley burco boorame iyo dhammaan intii ay ka qabteen shaqada iyagoo dham- dhammaan maray wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda kala duwan ee marka laga hadlayo dhaqaalaha waxa saamayn ku leh lacagta lacagta qaranka oo ku koobnayd meelo dhow oo aan odhan karo yani marka burco sheikh la gaadho burco may gaadhaynin waxa ogti ninkii baarti laga bedelay iminkana gacanta lagu hayo guddoomiyii baanku ku maqan yahay ceerigaabo gacanta lagu hayo fulinta ceerigaabo inay ku shaqayso lacagta somalilan lacag ku filanna ay u daadaceen qorshaheedii iyo hanaankeedii ee waxaan aaminsannahay dhaqaalaha in koror badani ku ku kordhay waxaanad ka ka eegi karaysaa statisticska ay sameeyaan hay-adaha ku shaqada leh biyaha marka laga hadlayo biyaha biyuhu waa noloshii biyuhu waa noloshii sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay wajacalna almaaa kulla shayin xayin biyuhu waa waxaa noloshu ku tiirsan tahay xoog badan bay xukuumaddu saartay inkastoo aynaan weli helin baahidii aynu doon aynu doonayno dhammaystirno aynaan weli dhammaystirin haddana waxaa la qoday hargeysa marka la eegayo waxaa laga qoday ceelal kala duwan oo ilaa afar iyo toban ceela gobol gobol waanu mari doonaa waxaan se jeclay maadaamay caasimadii tahay bableshka u badan ina ku nool yahay muhiimaddaanu saaray inaan tuso bablineka ee ka yimaada geeddeeble ee u keena caasimadda biyaha waxaa gacanta lagu hayaa qorshihiisii lagu beddelayey waxaana dhammaystirmay projectiga qaabkii loo waday faysaskiisii waxaa laga laga yaabaana insha allahu tacaala in uu dhaqso u bilaabo ee qodqodotaankii iyo dhigitaankii insha allahu beebka laga bedelaya maxaa loo bedelaya waxaa loo bedelayaa biyuhu keenayaa yar wuxuu keenaa sagaal kunoo mitirkiyo waxaa lagu bedelayaa beeb keena afar iyo labaatan kunoo mitirkiyo balse tilmaanta ay ka bixiyeen khubarada iyo xeeldheerayaasha biyaha ku xeeldheera waxay tilmaameen akufarka uu ku fadhiyo ee biyood ama goobta biyaha in biyaha laga heli karayo ay maalintii soo bamgarayn karayaan ay gaari karto lixiyo toban kun haddii la dhaafana la dhaafiyana ay waxyeeli karto waxaan filaynaa lixiyo toban kun lafteedu ina biyihii iman jiray biyo labanlaad yimaadaan waxaa sidoo kale qorshaheedii la wadaa biyaha imanaya si loogu helo distributionkii in magaalada meelaha aan biyuhu gaadhin bablineskii la gaadhsiiyo dhaqaalaheediina waa loo alakeedgareeye waa loo raadiyey waxaa gacanta lagu hayaa laba barkadood baa ku jira qorshaha oo midiiba qaado siddeed boqoloo mitirkiyo oo ah kuwa biyuhu ku soo dhacaanaysa soo dhaafisa afar ceeloo cusub iyo saddex iyo toban ceel oo replacement lagu samaynayo ceelashii hore ee jiray oo replacement lagu samaynayo agteeda mid kale laga qodayo ee dareenka laga arkay yacni inaan biyihiisii fiicnaan ama isbeddelka biyihiisii waa maxaan ka hadlayaa geed deeble oo ay isku dhan yihiin toddoba iyo toban ceel isku dhan yihiin waxaa sidoo kale ku jira mashruuca new boosters wax la yidhahdo biyaha soo soo soo kaxeeya oo cusub oo insha allahu tacaala suurto gelin doona xaddiga biyood ee uu qaadayo pipelineka taasoo keliya kumaanaan dayn ee waxaa sidoo kale la qorsheeyey xaraf project laga wado le xaraf project xaraf projectiga laga wadaa boqolkiiba sagaashan iyo shan wuu dhammaystiran yahay waxaana loogu talagalay inuu adeego bulshada degan ayax wan ayax two ayax three iyo ayax four waa bulshada ugu nugul marka la eegayo dadka caasimadda degan ee meelaha qaxoontiyada ah meelaha idbska loo yaqaano ama dayacan ku jirta intaasoo keliya laguma dayn maadaama weli biyuhu yar yihiin ee xumba weyne project baa isaguna laga qoday saddex iyo toban ceel saddex tobankaa ceel waxaa muddo lagu howlanaa sidii biyaha loo keeni lahaa caasimadda waxaana madaxweynuhu safarkiisii uu galaabixinayay waddamada carabta uu weydiistay sbeshal imaaraadka waanay ka aqbaleen waxay u yimaadeen assessmentkii u horreeyey ayay u yimaadeen oo halka ku yimaadeen way noqdeen waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay dhaqso u bilaabaan ceelasha biyaha marka laga hadlayo gobollada caasimadan xoogga saaraya maadaama caasimaddu ay tahay meesha ugu ugu ah ee informationkan doonayeen maadaama ay tahay caasimaddu meeshii ugu bableshka badnayd sidoo kale ceelasha gobollada maroodi jeex waa afar iyo toban ceel baa laga qoday togdheer labiyo toban ceel baa laga qoday waxaa kaloo weliba la raaciyey ceelasha qorshe cusub oo la yidhahdo mini systems oo aan ahayn meelasha ceelasha laga qoday ee ah ceelasha caadiga ee aynu ku ridi jiray wadaanta oo la daboolo si loo dayactiro babna lagu rakibo loona sahlo dadka xoolo dhaqatada ay darar ay ka cabbaan loona gaadhsiiyo tuulooyinka yaryar may wada gaadhin dalka laakiinse waa bilow meel fiicanna way maraysaa maroodijeex sagaal mini system baa laga sameeyey togdheer waxaa laga sameeyey toddobiyo toban mini system halkaa labiyo toban ceel oo cusubna laga sameeyey saaxib toddoba ceel oo dhaadheer iyo toddobiyo toban mini system baa laga sameeyey sool afar ceel iyo labiyo toban mini system baa laga sameeyey sanaag lix ceel iyo saddexiyo toban mini system baa laga sameeyey ee biyaha la qoday ceelasha la qoday marka la isu geeyo waa koob iyo konton ceeloo cusub ayaa la qoday marka la isu wada geeyo gobollada oo dhan ee qorshaha horumarinta biyaha ee aan horuu tilmaamay ee geedable project ee ugu horreeyey waxaa lagu qiyaasaa ilaa siddeed iyo labaatan milyan xukuumaddu u howlgashay ay naga caawinayaan ee hay-adaha euda iyo hay-adaha kala duwan ay naga caawinayaan sidoo kale waxaa horumari gacanta loogu hayaa waa biyaha waxaa horumari gacanta loogu hayaa siddeed ceel iyo toban mini system baa gacanta lagu hayaa gobollada kala duwan oo socda biyo ballaadhinta burco boorame ceerigaabo iyo biyogelinta loo diyaarinayo loo qorshaynayo gacanta lagu hayo wajaale intaba mashaariicdii qorshaha aan leenahay waa lagu ballaadhinaya gacantaa lagu hayaa marka la eegayo halkan idhi koob iyo konton ceel baa la qoday waxaa ka horreeyey xukuumaddan siddeetan iyo sagaal ceel labaatankii sano ee qaranku jiray labaatankii sano ee qaranku jiray waxaa ka horreeyey siddeetan iyo sagaal ceel ceelasha dalka ka qodan waxay noqonayaan boqol iyo afartan ceel haddaan biyaha halkaa kaga baxo waxbarashada aad baa loo taabageliya waxbarashada wax weyna waa laga qabta boqolkiiba saddex iyo afartan baa kordhay ardayda markii free education systemka la bilaabay korna way u socdaan may soo dhammaystirnin sanadkan assessmentkeedu laakiinse waxay ku joogtaa boqolkiiba saddex iyo afartankaasu labadii sano hore dhammaadkiisii bay ku joogtaa waxa wax weyn laga qabtay kordhinta macallimiinta si loo helo free education systemkan uu noqdo wax taabagala waxaana la kordhiyey macallin si kor loogu qaado tacliinta sare waxa madaxweynuhu sameeyey guddiga loo yaqaano guddiga tacliinta sare waxaanay dhammaystireen qiimayntii iyo daraasadii jaamacadaha ee lagu kala reebayay qualificationka jaamacadaha iyo rankingkooda ama qaabkay u kala horeeyaan ay u kala qualitiga badan yihiin u kala qiimaha badan yihiin sidoo kale qiimaynta ardayda ay ku geli karto jaamacadaha iyo mawaadka kala duwan qofka gelaya maadada artska iyo ka gelaya saynisku inaanay wax yacni isku mida ku gelaynin ka dhakhtarka gelaya iyo ka gelaya managementku inaanay wax isku mida ku gelaynin qorshe dhammaystiran bay sameeyeen waxay faahfaahinaan insha allahu tacala waxaa waxaynu ka heli doonaa hay-addoo gacanta ku haysa deeqaha waxbarasho ee dalka gudaha iyo dibaddaba laga hirgeliyey ama loo diray turkiga siddeed siddeetan iyo afar arday baa loo diray suudaan boqol iyo sideed arday baa loo diray yeman afartan iyo shan baa loo diray malaysia labaatan iyo saddex baa loo diray kenya shan iyo toban baa loo diray etoobiya boqol iyo soddon baa loo diray uganda shan iyo toban baa loo diray libiya intaanay duwin bay ahayd sagaal iyo labaatan baa loo diray ku duntay ardayda guud ee reer somalilan ee loo diray dibadda waxay dhan yihiin ee ah scholarshipku afar boqol afartan iyo sagaal deeqaa waxbarasho ee dalka gudihiisa jaamacadaha ka jira waa afar boqol iyo afartan iyo sideed arday oo dadku siday u kala sarreeyeen mid walba wixii scholarship helay dabadeed mooyaane wixii kalena merid ku galay jaamacadaha dalka lagu siiyey inta aan sheegay oo ah afar boqol iyo googo afar boqol iyo afartan iyo sideed tirada dugsiyada hoose dhexe ee dowladdu intay joogtay soo kordhisay waxay dhan yihiin boqol iyo lixdan iyo lix togdheer afartan iyo lix maroodi jeex lixdan iyo afar awda labaatan iyo kow saaxil saddex iyo toban soom sideed sanaag afar iyo toban caafimaadka oo ah halbowle waxaa laga qabtay wax weyn oo aada u ballaadhan saddexdaas sinfiye kala duwan ama darajo kala duwan ee cusbitaallada marka la sheegayo awdal waxaa ka shaqeeya saddex cusbitaal oo ah cusbitaalka guud ka tbda iyo ka isna salal ka shaqeeya cusbitaalka guud maroodijeex shan cusbitaal baa ka shaqeeya maroodijeex sidaan hore u sheegay gobollada kuma darayo gobolladii cusbaa ee waan isku wada daraya maadaamaynu goli joogno sharci dejinta aan weli la marinin waxaan marin doonaa inta sharciga ahu saaxib laba laba cusbitaal baa ka shaqeeya togdhe saddex cusbitaal baa ka shaqeeya waxaana xusid mudan hay-addii amasaf oo ka baxday si degdega uga baxday dalka waxaynaan innagu dhibaato aynaan geysan kaga baxday dalka waxay dowladdu samaysay gurmad waxaana la buuxiyey dhaqaalihii ay bixin jirtay inkastoo aynaan awood u lahayn dhaqaalihii intii ay bixin jirtayba inaynu bixinno haddana intii ay ku qiimeeyeen maamulka iyo guddiga caafimaadka ee togdheer baahidii ugu sahlanayd intii ay ku qiimeeyeen waa la waa la buuxiyey oo waa la dhammaystiray sanaag afar cusbitaal ayaa ka shaqeeya sool saddex cusbitaal baa ka shaqeeya cusbitaallada markaan leeyahay waa darajada koowaad ee xarumaha caafimaadka ee bulshada loogu adeego marka laga hadlayo health centreska ama m c h wax loo yaqaano awda labiyo labaatan baa ka shaqaynaya maroodijeex saddex iyo labaatan baa ka shaqaynaya saax koob iyo toban baa ka shaqaynaya togdhe lix iyo toban baa ka shaqaynaya sanaag labiyo toban baa ka shaqaynaya sool toban baa ka shaqaynaya waxay isku dhan yihiin boqol iyo afar halka cisbitaalladu kaayaan labaatan cisbitaal primary health unit wax la yidhaahdo ama helbos yacnii waa unitka ugu yar ee caafimaad ee gargaar caafimaad bixiya waa darajada ugu hoosaysa marka laga hadlayo goobaha adeeg caafimaadka awdal waa lix iyo soddon maroodijeexna waa koob iyo soddon saaxil waa shan iyo toban togdheer waa soddon iyo afar sanaag waa labaatan iyo toddoba sool waa soddon waxay isku dhan yihiin boqol iyo toddobaatan iyo saddex adeegyada caafimaadka ee ugu hooseeya leebalka ugu hooseeya marka la eegayo xarumaha caafimaadka aynu tilmaanay ee saddexda daraja waxay u baahan waxay u baahan yihiin wixii soo gaari kari waaya
gudolayaashu aan jecelahay inay isqoraan
wixii soo gaari kari waaya ee goobaha goobaha adeega caafimaadka waxaan xusayaa ambulanceska oo ah awdal afar ambulance toddoba maroodi jeex toddoba ambulance waxaan siin doonaa qof walba xilli uu saaligu weydiiyo waxaanse jeclay in inuu ii daayo waktigayga aan sharaxayo maroodi jeex toddoba ee, waxaa ka shaqeeya ambulance meesha la yidhahdo saaxil afar ambulance togdheer afar ambulance sanaag afar ambulance sool laba ambulance waxay isku dhan yihiin adeega caafimaadka ee ambulanska ee ka shaqeeya gobollada dalku afar iyo labaatan ambulance waxay ahaayeen oo dowladdu kula wareegtay sagaal ambulance bay dowladdu kula wareegtay iminkana waa afar iyo labaatan waxaan odhan karaa haddaan xuso de- yacnii gobollada degmooyinka sharciyan inuu ah laakiinse gobollada ah ee gabilay iyo salal iyo hawd gabilay waa laba salal waa hal hawd waa mid ee daad mareer waa mid saraar waa mid badhana waa mid cadaaladda oo ah halbowle dowladnimada waxa ay u baahan tahay always waxay u baahan tahay had iyo jeeraale hadday tahay cadaaladii marka la doonaya in la sugo aqoontii in kor loo qaado integritigii iyo karaamadii in kor loo qaado iyo dhaqaalihii in kor loo qaado si ay u bixiyaan adeegayaashoodu cadaalad si looga helo xukuumaddu waxay u howlgashay inay inay dhammaystirto inay ay kor u qaadaamiin ay siiso dhaqaale wixii awood ay saamaxaysay oo maxkamadda sare looga dhigay saddex milyan bay qaadan jireen toddoba milyan iyo shan boqol ilaa siddeed milyan wax lagu qiyaaso ee sidoo kale tiradoodu maxkamadaha waxay ahayd aan ee xukuumaddu kula wareegtay sagaashan iyo toddoba waxaa lagu kordhiyey ilaa boqol iyo konton iyo afar bay gaadhaan hadda ee mushaharka marka laga hadlayo ee racfaanka iyo gobolka iyo degmada iyadana kor baa loo qaaday oo waxbaa loogu daray dhammaantood aqoonta yacni kor baa loo qaaday aqoonta waxaana xukuumaddu u howlgashay ilaa boqol jaj ama dhallinyaradii qaadiyada ahaa ee ka soo baxay gare- ee garsoorayaasha ah ee ka soo baxay jaamacadaha in la helo laba dafcadood oo min afartan ah ayaa la tababaray ay xukuumaddu tababarkoodii kala qayb qaadatay iyada iyo hay-adaha ku howlan oo ay bixisay dhaqaalihii ku baxayey tababarkii hadday tahay iyo hadday tahay aqoontoodii kor loo qaadayeyba afartan iyo afartan siddeetanka ayaa ko- ayaa ayaa yacnii lasoo tababaro loo tababaray maxkamadaha iyo heerarka kala duwan ee garsoorka waxaa sidoo kale si loo helo system wax la yidhahdo case management system ayaa laga bilaabay oo pilot project ah ayaa laga bilaabay hargeysa oo ga- yacni hargeysa gacanta lagu haya maxkamadaha ka shaqeeya laakiinse hadduu hirgalo insha allahu tacala waddankao dhan lagu baahin doono waxaa la dardargeliyey court wax ku leedo mobile courtka ama ma- maxkamadaha wareega si cadaalad loo gaadhsiiyo kuwa fogfog ee aan soo gaari karayn xafiiska iyo shaqaalaha shaqaala loo sameeyey xafiis iyo shaqaala loo sameeyey guddiga cadaaladda oo aan markii hore lahaan jirin xafiis iyo shaqaalo toona waxaa gacanta lagu hayaa wax la yidhahdo case review ama hubinta cadaaladda si yacni xukun kastoo dhaca loo heli karo in laga daba tago oo loo ilaalin karo uu ogaan karo cid walba oo xukun qaaday in review lagu samayn karo qaabkeedii iyo qorshaheedii baa gacanta lagu haya ma dhammaystirno weli caga iskuma taagin laakiinse gacantaa lagu haya sida ka waraysaan cadaaladdu waxay u kala duwan tahay qaybo kala duwan ma aha maxkamado oo kale ma aha xaakim meel fadhiyo oo keliya marka laga soo bilaabo dembi baaraha si ay dhiida ee fadhiya xafiisyada si ay dhiida xeer ilaalinta maxkamadda degmada maxkamadda gobolka maxkamadda eh, racfaanka maxkamadda sare intaaba dhammaantood mushaharadoodii iyo tiradoodii iyo tayadoodiiba waxbaa laga bedela Een, waxaan jeclahay inaan intaa ku dhaafo wadooyinka waxaan filayaa in ballan kale lay sameeyo wadooyinka halka kama xusayo xilligeeda insha allahu tacaala ayaan jawaabaheeda iyo sharaxaadeeda aan halka ka bixin doonaa sida igu wargeliyeen gudoomiyaasha waxaan se xusayaa dhismayaasha xukuumaddu ay kordhisay si loo loo dhammaystiro hanaanka iyo haybadda dowladnimo ee dhammaan ee waxaa la dhammaystiray in brimiseska dowladda ee kala duwan ama ha noqdo xukuumadda ama ha noqdo brimiseska kale ee kala duwan ama goobaha in yacni laga meelii cooshada ahaa iyo meelii gidaaradii jajabnaa in geedh qurux badan oo ishaa macallina geedh qurux badan lagu wareejiyo waxaa la dhisay madaxtooyada dibaabayn baa lagu sameeyey in badanna waxaa la- waa la casreeyey dhismayaal badan oo cusubna waa lagu daray daakiliga wasaaradda daakiliga waa la dhisay wasaaradda khaarijiga waa la dhisay gacantaa lagu hayaa labadaba waxay ku jiraan gebagabo kalluumaysigu waa dhammaatay oo gacanta ee, waa lagu jiraa bolreedi gaashaandhiga waa lagu jiraa bolreedi waa la dhammaystiray Ha- ee, wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada waa la dhammaystiray dhallinyarada iyo ciyaaraha way dhammaystirantay welise lama gelin ee, xanaanada xoolaha waa la dhammaystiray degaanka wasaaradda degaanka waa la dhammaystiray ee, wasaaradda duulistu waxay maraysaa gebagabo iyaduna ee, marka waa kuwii aan la dhisinna waxaa la waxaa la hagaajiyey geedharkoodii iyo ee, xaydaabkoodii baa la hagaajiyey madaarada waa ka warhaysaan hargeysa iyo berbera waa ka warhaysaan oo dib- dibdhis baa lagu sameeyey waa tii madaarkii hargeysa dha- maalintii dhaweysa la furay berberana wuu socdaa veniskii iyo qorshihii berbera wuu socdaa Ee, waa laga yaabaa inaad isweydiinayso doorashooyinkii iyo diiwaangelintii xaggee marayaan waxaa waxaa la wadaa qorshihii civil registerka ay wasaaradda daakhiligu gacanta ku hayso waxaana la isweydaarsaday ee kulamo kala duwan hay-adaha la shaqeeya ee komishinka doorashooyinka iyo hay-adaha la shaqeeya vote registerkii insha allahu tacaala waxaa la qorshaynaya haddii qorshaha la wadaa u dhammaystirmo vote registerka inuu ka dambeeyo civil registerka waxaase mar walba la eegaya qaabka ugu suurtagalsanaynu dhaqaalena u helayno guurtiga electionkeedii waxaa la sugayaa sharcigii oo cidda dee sharciga laga sugayo idinkuna qayb baa ka tihin oo weli sharcigii ma dhammaystirmin baarlamaankana oo ah wakiiladana ee waxaan filayaa iyo madaxtooyadu waa shan iyo tobanka waxaana insha allahu tacaala iyadana ka hor la dhammaystiri doonaa sharciyadda ayaa la dhammaystiri doonaa sidii madaxweynuhu halkan ka ballan qaadayna waxaa waxaa qorshaysan in wakhtigeedii lagu qabto insha allahu tacaala balse eh, wixii ka horeeya inta ka horeysa laga sii shaqeeyo wixii ku xidhan ee dhaqaale ah ee farsamo ah ee sharciya laga shaqeeyo waxaan idinka codsanayna inaad nagala shaqaysaan waxaanan aad iyo aad u adkaynayaa inaynu isugu geyno eh, sidii doorashada doorashooyinku u dhici lahaayeen si aan hanaanka dimuqraadiyadd hoos inooga dhicin si inaynu isugu geyno xooga hay-adaha dowladdu iska kaashadaan aanay noqonin wax laysku cadaadiye ama laysku eh, laysku kirtaasgareeye ay noqoto wax laga wada shaqeeyo maadaamay dan caami ku wada jirto tahriib oo dadku aada uga cawdo ama ah dhaawac runtii iyo dhiigbax bulshada gaalay waxaa madaxweynuhu saaray guddi oo loo diray inay la shaqeeyaan kala shaqeeyaan hay-adaha amniga kala shaqeeyaan sidoo kale qorshe u abuuraan way shaqaynayaan oo gacantay ku hayaan waxaa sidoo kale la soo qabtay saddex boqol iyo siddeetan qof baa lagu soo qabtay oo dalka lagu soo celiyey lix iyo toban tahriibe tahriibiye oo kuwa dadkeenna dabada ka wada ayaa xukumo kala duwan lagu xukumay waxaana xalay war cusubna loo sheegayay in etoobiya lagu qabtay labadii ugu waaweynaa oo muddo la daba socdo la iska kaashanayay dowladaan jaarka nahay arrimaha dibadda waxaa runtii laga qabtay wax weyn baa laga qabtay arrimaha dibadda waa ogtihiin oo dunidu waxay u cimaamaday dowlad soomaaliya ay u bixisay ayay u cimaamaday oo tacab badan la geliyey laakiinse waxa tacab badan aynu gelinay inaynu tartanno oo aan muuqaalkeenna iyo magaceennu toona hoos u dhicin iyadoo taa laga duulayo waxaa la sameeyey in eh, hay-adaha loo yaqaano lobin eh, lobin eh, waxa weeyaan eh, le- lobin agencies-ka ama lobin firmka in maraykan laga kireeyo si ay uga, uga howlgalaan oo kharash lagu bixiyo si ay uga howlgalaan inay magaceenna kor u qaadaan waa ogtihiin madaxweynuhu hadday tahay maraykan iyo hadday tahay ingiriiska iyo hadday tahay eh, carabaha in maqaam ka duwan maqaamkii hore iyo kulamo ka duwan iyo ee, yacnihii ilaa iyo inaynu gallay oo markii ugu horraysay down street madaxweynaha lagu casuumo inay dhacday intii uu xilka hayay sidoo kale daaqad labaad ayaa xukuumaddu furtaa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya Soom- wa- wadahadallada somalilan iyo soomaaliya waxay sal u ahaayeen inaynu hello ictiraafkaynu doonaynay oo daaqad kale garaacno ama aynu xujada- xujada dunida ee ayna weydiinayso maxaa u wada hadli weydeen inaynu goyno haddii wadahadalku macno lahaa waa- waan arkaa dad badan oo ka hadlaya wadahadalka soomaaliya lala hadlaa hadduu macno lahaa waa lala hadla haddii heshiis lala galaa uu macno lahaana afar ama sh- a- a- saddex ama afar meelood baa heshiis lagu galay waa ogeedeen heshiiskii london kii dubay kii eh, ankara turki iyo kii istanbulba hadduu macno lahaa in la qaadacaana waa la qaadacay inagoo saaxiiba aynu lahayn lafa timireed isu turay darteed waa la qaadacay shirkii ugu weynaa london madaxweynuhu uu qaadacay marka ee, wadahadalka somalilan iyo soomaaliya marxalado badan buu soo maray welina waa loo ballansanyay boqol iyo afartan habeen baa maalinta u dambaysa loo ballamay laba bilood waxaan gaarin baa ka hadhay insha allahu tacaala waxaa mar walba xukuumadda ay tahay ku talagelkeedu inay eh, maqaam eh, inay- inay inay cad- xaqiijiso inay xaqiijiso madax bannaanidii iyo gooniisutaagii inaanay madmadow ku jirin iyo inay dunida u bandhigto inaynu laba laba eh, eh, entity ama laba laba hay-adood oo simannahay laba dowladood oo simannahay inay dunida u bandhigto waxaanaynu kulabadii kala duwanaa ku galla innagoo somalilan iyo soomaaliya waxaan sidoo kale aan jeclay inaan xuso maadaama aan arrimaha dibadda xu- xusayaan ka ka hadlayo laynama ictiraafin laakiinse dunida weyna la macaamusha ictiraafka waxyaalaha ugu muhiimsana laga helo ee aynu ka sugayno waa inaynu helo deeq caalami ah ama aynu awood u yeelanno inaynu is- inaynu isticmaali karno hay-adaha kala duwan ee caalamiga sida world bank iyo imf iyo waxyaalaha la midka ah si dhaqaalaha kor loogu qaado dalka waxaan isleeyahay ee tallaabo fiican baa hore loo qaaday oo ay muujinayso maragna u ah guusha ay xukuumaddu ka soo haysay arrimaha dibadda oo ah inay dowladuhu inoo ogolaadaan wax la yidhaahdo trasban somaliland trasban oo ah sanduuq caawimo oo ay ka- ka wada shaqeeyaan hay-adaha dawliga iyo soomaaliga halkii markii hore la marin jiray njooyada iyo hay-adaha in fan lagu shubo lacag la allokeed gareeyey ama la qiyaasay oo la qorsheeyey lagu shubo sanduuq maamulkadan aynu ku yeelanno waxa uun inaga dhiman in bajetkeenna lagu daro way iman doontaa one step baa hore loo qaaday insha allahu tacala way iman doontaa ictiraafka waxna waynu gaari doonaa haddaad isweydiinayso su-aasha ah siduu eh, imisaayna soo galay eh, trasbanka iyo siduu u qorshaysan yahay lacag koob iyo toban milyan ku qiyaasan ayay ahayd markii hore inkastoo ay ka cudur daarteen wiiggan u dambeeyey milyan loogu talagalay kalluumaysiga waxay u qorshaysan tahay oo loo qorsheeyey xoolaha waa lafdhabarta nolosheen in lagu horumariyo sa- 3.5 eh, 3.1 milyan wadooyinka in lagu horumariyo 2 milyan Deega- deegaanka in lagu horumariyo laguna ilaaliyo 1.6 1.6 milyan ama milyan iyo 6 biyaha 1.5 milyan in lagu horumariyo oo qayba waa biyaha guud ee dalka biyaha hargeysa caasimadda oo muhiimad gaara leh bableshka ku nool darteed waxaa loo qorsheeyey 1.7 milyan kalluunka waan xusay oo 1 milyan baa loo qorsheeyey laakiinse way ka cudur daarteen waxaan jeclahay gebagabada inaan ku soo ururiyo wax soo saarka dalka wax soo saarkeennu wuxuu marayay boqolkiiba koob iyo toban ayuu marayay sanadkii 2011 oo ah markii horreysay aan, aan samaynay ee xukuumaddu 2000 2010 markii la wareegtay boqolkiiba koob iyo toban baynu waxaynu la soo degnaa marayay wuxuu haddana marayaa sanadkii ugu dambeeyey sanadkan weli calculationkiisii lama samayn boqolkiiba lix iyo toban inaynu la soo baxno weli way hoosaysaa waxaynu nahay dal ku tiirsan wax dibadda looga keeno waxaanaynu u baahannahay inaynu dalkeena wax kala soo baxno si ayna uga deeqtoonno wax dibad laynooga keeno sanadkan walow aanay dhammaystirmayn asasmadkeedii shan kunoo tan ayaa kalluunka laga la soo saaray ama la dhoofiyey xoolaha waxay ahayd 2.5 milyan bay ahayd sanadkii 2011 sanadkii u dambeeyeyna waxay ahayd 3 milyan oo neef sanadkana way socotaa xilligii mawsumkii baa lagu jiraa lixdan kun oo tan baa beeraha sanadkeena dhaafay lagu qiyaasay insha allahu tacala wixii ka soo go'ay waxay xukuumaddu samaysay waxa la yidhahdo food security food and water security policy oo ku wajahan sidaynu u heli lahayn cunto iyo biyo inugu filan waa mahadsantiin